guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa wareegto uu maanta soo saaray ku magacaabay guddi kumeel gaara oo soo diyaariya sharciga doorashooyinka qaranka kaasoo dhowaan akhrintiisa koowaad ay mariyeen xildhibaanada baarlamanka federaalka sida aada la socotaan shacabka soomaaliyeed waxay naga sugayaan sanadka labada kun iyo kow iyo labaatanka doorasho xor ah oo hufan sida aada la socotaan xukuumadda soomaaliyeed waxay noo soo gudbisay sharcigii doorashooyinka sidaa awgeed si baarlamanka waajibaadkiisa uu u guto maanta waxaan magacownay guddi kumeel gaara oo ka kooban shan iyo toban xubnood guddiga maanta la magacaabay ayaa qaarkood ka mid ah xubnaha guddiyada joogtada ee baarlamanka federaalka xogyaha guud ee baarlamanka soomaaliya cabdikariin xaaji cabdi buux ayaa saxaafadda u akhriyay xubnaha guddiga kumeel gaarka ee uu magacaabay guddoomiyaha baarlamanka si ay uga soo shaqeeyaan sharciga doorashooyinka qaranka kow xildhibaan shariif sheekhuna maye laba xildhibaan khaalid macow cabdiqaadir saddex xildhibaan cabdiwahaab ugaas xuseen ugaas khaliif afar xildhibaan aamina cabdi maxamed shan xildhibaan cabdilaahi abuukar xaaji lix xildhibaan cabdirasaaq cumar maxamed toddoba xildhibaan axmed xaaji maxamed cabdi taaw sideed xildhibaan cabdicasiis maxamed maxamuud qambe xildhibaan doctor cilmi maxamuud nuur toban xildhibaan cabdifataax qaasim maxamuud kow iyo toban xildhibaan cabdiqaadir maxamed nuur siisi labiyo toban xildhibaan iimaan cabdulaahi cali saddexiyo toban xildhibaan sahro cabdiqaadir cabdiraxmaan afariyo toban xildhibaan maxamed cumar caymow shan iyo toban xildhibaan mustafa sheekh cali dhuxulow xildhibaanada baarlamanka soomaaliya ayaa lagu wadaa inkastoo aan weli la cayimin inay misano galaan fasaxoodii dastuuriga ahaa maadaama waqti xileedkii kalfadhiga shanaad ee baarlamanka uu ku ekaa shan iyo tobankii bishan juulaay ee aynu ku jirno xasan kaafi qoyste v o a muqdisho